bismi illaahi raxmaan iraxiim kulanti wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka fiidnimo ee caawo iyo daljir waa habeen isniin ah talaadana ay soo gelayso taarikhduna ay ku beegan tahay lixda bisha febraayo sannadda labada kun iyo toddobi iyo tobanka barnaamijka fiidnimo ee caawa iyo daljir oo idinka imaanaya magaalada muqdisho arrimaha ugu waaweyn ee caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah soomaaliya loogu talagalay in uu u noqdo digniin cagajuglayn iyo haddaad qaadan weydaan go'aamadaas waa waa rag badan ayaa ku halligmaya ayaa meesha taalay aqoon-yahan faysal rooble oo si qoto dheer uga warbixiyey faragelinta ay etoobiya ay ku hayso doorashada soomaaliya iyo taageerada ay siinayso xasan sheekh maxamuud dowladu waxay ugu deeqday laba boqol iyo konton kun lacagtaas laba boqol iyo konton kun oo dollar lacagtaas shirkadda iyo mas-uuliyaddiida iyo shaqaaluhuba waa ay wada bixiyeen shirkadda isgaarsiinta ee golis oo laba boqol iyo konton kun oo dollar ku wareejisay maanta guddiga abaaraha iyo culimmada ee puntland puntland oo hay-ada caalamiga geysay deegaanada abaaruhu ay sida ba-an u saameeyeen afar qof oo abaar ugu dhimantay deegaanada galmudug horumar laga sameeyey dhismaha mashruuca lagu dhisay waddada ayl iyo dangorayo doorashada madaxweynaha galmudug oo la cilaamiyey xilliga ay dhacayso dadka reer muqdisho oo siyaabo kala duwan uga hadlay bandowga lagu soo rogay muqdisho iyo sidoo kale dadweynaha gobolka karkaar oo siyaabo kala duwan u cabbiray aragtidooda la xidhiirta khudbadihii musharaxiintu ay jeediyeen waxaa intaas dheer qodobo kale oo la xidhiidha arrimaha soomaaliya oo aad maqli doontaan inta aan barnaamijka ku guda jirno magacaygu waa maxamed cabdulaahi cali kooshin waxaad nagala socotaan heerarka f m ee soomaaliya ee adduunkana barta internetka ee daljir dot com aynu ku bilaabana sidii qodobada barnaamijkeena aad ku maqlayseen aqoon-yahan faysal roble oo ka mid ah shakhsiyaadka falanqeeya arrimaha geeska afrika gaar ahaan siyaasadda soomaaliya ayaa waraysi dheer oo uu siiyey madasha in nineteen sixty ayaa waxa uu kaga warbixiyey ujeeddada ay dowladda etoobiya ay ka leedahay dukumentii dhowaan ay soo saartay hay-adda cilmi baarista u qaabilsan ee loo lagu magacaabo c d r c iyo sidoo kale taageerada ay siinayso xasan sheekh maxamuud
maqaalka aad ay weydiisay saaxiib inaan yar taaso waxa weeye hay-adda la yidhaahdo hay-ad ataabo ku taalo oo la yidhaahdo centers for dialogue xarunta wadaxaajoodka cilmi baarista iyo xalinta khilaafka c d r c oo ataabo ku taala oo runtii ah hay-ad maaha waa hay-ad madax bannaan laakiin ay isku dhisan isku lifaaqan yihiin arrimaha wasaaradda arrimaha dibadda etoobiya maqaal dheer bay qortay oo arrimaha soomaaliya iyo danaha soomaaliya ka sheekeynaya haddii aan imir laba qodob ka ogaada kow waxaa noo caddaatay markaan anigu walba aan cilmibaarisa ku sameeyey inaan iskula dayay inaan ummadda soomaaliyeed u micneeyo maqaalka riboorkan ay soo qortay hay-adda etoobiya saddex arrimood ayaan marka horeba dadka soo dhigay kow xasan sheekh maxamuud laba boqol oo kun oo garaanti ah ayaa xasiiskiisa ka bixiyey ay siiyeen c d r c xilligaa waktiga aynu ku jirno jiilaalka maanta waa kow taasi ta labaad waxaa consultant u noqday c d r c oo asaabo ka howlgasha ninka inkaaran ee la yidhaahdo mike briden oo runtii haddii uu jenaraal koofi noolaan lahaa meesha uu dunista soomaaliya kaga jiri lahaa ayuu maanta kaga jiraa ninka mike briden la yidhaah oo dunista iyo baabi'inta iyo joogtaynta soo noqosho la-aanta ummadda soomaaliyeed maanta nin gacan weyn ku leh waxan aynu hadda ku howlgallo ee ah isku dafka four pointy five iyo rijinka waxyaabahan ay ku howlgasho dula soomaaliya ninka contract ku haysana isaga uu yahay u n tuna ay aada u dhegeysato contractyo badanna ka haysta u n-ta isna wuxuu u ahaa la taliyo saddex arrinta saddexaad ee meesha ku jirta waxay ahayd riboorka ay etoobiyaanku inoo keeneen oo runtii soomaaliya loogu talagalay in uu u noqdo digniin cagajuglayn iyo haddaad qaadan weydaan go-aamadaas waa waa rag badan ayaa ku halignaya ayaa meesha taalay arrimo badan ayaa horta uu ka hadlay bahalkan riboorku waxayna u qoreen maadaama anigu aan soomaalida kale uga fara duuduubanahay amxaarada iyo etoobiyaanku say u dhaqmaan waxay u qoreen nidaam la yidhaahdo sum and work sum and work waa waa waa fardeed amxaaradu afkeeda aada qani ugu ah oo oo marka ay rabaan inay wax kuu sheegaan waxay kuugu sheegayaan sheekada sare ee cid kasti ma fahmayso iyo sheekada hoose ee fardeedta ah saasuu horta riboorku u qoraa waana sheegay riboorku meelo qaarkood waan ku ammaanay oo isagoo waataan ku leeyahay waa fardeedta maaha ta sare hadalka sare samka ah sam and work haddaan idiin micnay waxa weeye waa dahab lagu dhex qariyey xayd marka adigu xaydda umaad arkaysaa ilaa aad qodo qodo xaydda aad haddow dahabkii u tagto xaydda riboorkan wuxuu ahaa kow inay yidhaahdeen madaxda soomaaliyeed waa dad qashin ah oon isku fillayn oo talo aan qaadanayn oo dalkoodii la tegey dalkoodiina meel xun saaray ayay aada uga sheekeeyeen marka waxay rabeen taas inay sheekada ku qasaan laakiin muxurka riboorku waa arrinta aan leeyahay dahabka ku dhex jira xayda markaad xayda iska tuurto dahabka meesha yaalla oo murtida ah marka aad tuurkiso waxay ahayd dhowr arrimood murtidaasi kow in ay si cad ummadda soomaaliyeed ugu sheegeen four pointy five ayaanu idinku ognahay ama constitution lahaada ama one man one vote hiigsada haddaanu dowladda etoobiya nahay waxaanu idinku ognahay four pointy five kaa ummadda soomaaliya ku kala qaybsan tahay ayagoo og inaynu constitution qoranay oo hayaankii loo socdo in one man one vote la gaaro taasi kow bay ahayd ta labaad waxay yidhaahdeen heerkan maanta la joogo reeraha qaarkood way ka caagan yihiin inay madaxnimada soomaaliya qabtaan iyagoo markaa yidhi reerka daarood la yidhaah ma geyo xukuumadda soomaaliya xaadirkan maanta la joogo taariikho ay soo mareen awgeed waxa keliya oo qaban kara madaxnimada soomaaliyeed reerka la yidhaahdo hawiye taasna waxay rabaan marka taas udeeda sii xaadxaado hawiye uma jeedaan hawiye iyo daaroodna kelin waxay rabaan labada soomaaliyeed ee reer inay madaxa isugu duftaan inta ay madaxa isugula jiraan ayay haddana arrin kale hoos gashadeen oo leeyihiin hawiye maahee nin aan adgaal ahayn madaxnimada soomaaliyeed ma qaban karo markaad adgaalkii sii daba raacdana adgaal uma jeedaan oo rag badan oo adgaala ayaa issharaxaya ayaan anigu ku dootanay oo hadday adgaal u jeedaan rag badan baynu soo qaban kari lahayn ama cosodla ha noqoto ama sheekh shariif ha noqoto ama hebel kale ha noqoto laakiin waxay u jeedaan ninka annagu aanu damaanada siinay waa nin magaciisa la yidhaahdo xasan sheekh maxamuud afartan sano ee horena soo haye marka haddii aad markaan maqaalka qorayay waxaan aada u baaray anigoo marka horeba sii yaqaanay arrimaha etoobiya iyo foreign policyga etoobiya iyo warqad ilaa conton page ah oo la qoray waktigii uu malas noolaa oo ka sheekaynaysa etoobiya sida ay u dhaqangelinayso arrimaheeda siyaasadda dibadda weligeedna etoobiya arrimo siyaasad dibadeed ma lahayn aan ku aadanayn soomaaliya saacadow kale ay iska ilaalin jirta ma jirto marka duriyoga iyaga etoobiya yaqaana waxaanu ku naqaanay in boqolkiiba sagaashan siyaasadda dibadda etoobiya ay ku aadan tahay soomaaliya tobanka kale barsantina ay yihiin yuhuudda iyo caawimo raadis meelahay caawimo keeni lahaayeen malas markaa meelaa qaarkood si fiican buuga sheekiyey warqadaa kontonka beesa uu leeyahay soomaalida col baynu ahaan jiray waa heshiinay bababa laakiin lazman haddana miisaanka culaysku wuxuu saaran yahay dadkaa xeebta soomaaliyeed degan ee soomaali la yidhaahdo ka burburtay fikraddii la odhan jiray greater soomaaliya si aanay marnaba usoo ambaqaadin fakarkii ay dhiseen raggii aadan cabdulla cusmaan cabdirashiid cabdirasaaq cabdulaahi ciise iyo rag badan oo kale oo gobollo kala badan jira fakarkaasi sidaanu usoo ambaqaadin etoobiya waa inay had iyo jeer foojignaataa meesha maanta soomaaliya ay taallana aan laga soo qaadin taas ayaa keenaysa in ay waxa aan ugu magac daray dayrmaani muqdisho ninka ay etoobiya maanta ku leedahay muqdisho rag badan baa jiro basaasiin badan baa jira laakiin ninka maanta muqdisho abbaanka u ah dowladda etoobiya sida ay caddaynayaan waa xasan sheekh maxamuud arrintaas waan baaray waxaan idhi waay xasan sheekh maxamuud ninkaa weyn ee maanta toddobaatankii ku dhow ee diiniga ah ee diinta sheeganayay maxay ku dhacday in uu noqdo dhammaan in muqdisho etoobiya ay sheeganayso oo raggii warlordiskii wax ay hadda ka tegeen ama ay qaarkood dhinteen ilaa walba hadda saddex arrimood oo waaweyn oo soomaali ogaato marka ay wax foodgaraynayso ayaa muhiima kow heshiisyo hoosaada oo qaar aan hayo qaarna aanan hayn qaarkood ka culus yihiin ayaa waxau sheegayaa afartan qodob in aan idinla qaybsano kow xasan sheekh maxamuud wuxuu u saxeexay dowladda etoobiya in laba kun oo askar ah ay muqdisho keento oo mushaar badan ku fadhiya dalka soomaaliya haddii lajnan idin ay bixin weydo united nationka iyo amisom kuwa hadda siiya in dowladda soomaaliya xasan jeedkiisa uu ka bixiyo labadaa kun ee askari oo axmed la joojinayo labadaa kun ee askari waxay isugu jiri doonaan boqoliyo konton askar caadi ah oo nabadgelyada iyo waxaa iyo meelo ilaalisa iyo shan boqol oo shirdoona shan boqol oo etoobiyaan ah oo sirdoon ah taas waa kow tan labaad waxa weeye tababarka dib u habaynta gulayska soomaaliyeed ama muqdisho ha noqoto ama puntland ha noqoto xasan sheekh maxamuud inuu contractaa u saxeexay dowladda etoobiya tan saddexaad waxa weeye soomaaliya dib u dhiska ciidamadeeda oo weli cadafkeeda la caddayn laakiin la hubo in ay ciidan yar oo ku silambisanayso contractka hubka meeshay ka iibsanaysaa inuu noqdo warshadaha etoobiya ee hubka sameeya taasna waad ka warqabtaan xasan iyo cabdiweli gaas labaduba inay socdaalla ku tegeen warshadaha etoobiya ee hubka sameeya tan afraad waxa weeye multi facated qodobo wejiyo badan inuu xasan sheekh maxamuud u saxeexay etoobiya oo ah isticmaalka iyo macaamilka daraha iyo tekadaha soomaaliyeed ma hayno mana hayo anigu diyiteelka badahaasi inay yihiin berbere inay yihiin basaaso kismaayo iyo muqdisho iyo marka laakiin in ay huwan ahaan arrintu tahay badda soomaaliyeed iyo tekadaha in uu saxeexo foreign policyga etoobiyana waa ku jirtaan in etoobiya ay ku gorgorsanto sida ay soomaaliya aanay innaba innaba ayagaa qabto inaba uga xadeen karayn isticmaalka badaha ay soomaaliya leedahay horta maqaalku wuxuu ahaa caddayn ay etoobiya u caddaynayso xildhibaanada iyo dalka soomaaliyeed ee wiigan aynu ku jirno madaxweynaha soomaaliya dooranaya in ay kama dambays u tahay etoobiya geed gaaban iyo geed beer labadaba ay u fuulayso in xasan sheekh maxamuud soo noqdo haddana waa ka warqabtaan saddex nin oo heer sare ah oo midi sirdoonka haysto midi madaxweynaha prime ministerka madaxweynaha xafiiskiisa ka socdo midna ciidamada ka socdo ayaa maanta xamarkooda weliba u ah marti bila soomaaliya waxa intaas sii dheer rag badan oo takle gabre iyo magac badan oo kale ay xamar sii joogeen marka handadaad badan iyo intimidation waxa la yidhaahdo ayaa ka socda maanta muqdisho xafladdu marka casho uun maahayne waxay ahayd cambaynku ama electionisku waxay iska leeyihin tirtirs waxa la yidhaahdo tirtirsi bay ahayd tirtirsiga cashada xasan waxaa ku hoos jiray arrimo badan kow inuu social media iyo barkulameedka dadku iska arkaan in lagu lagu si ballaadan loogu sii daayo masajyo in ummadda soomaaliyeed la tuso in xasan mooye cid kale aanay muqdisho ka qaraynayn in sida nidaamka k g b da ummadda soomaaliyeed lagu sii daayo waxa la yidhahdo disinformation maaha misinformation disinformation disinformation waxa weeye information run u eg laakiin been ah waxaa ka mid ahaa xidig iyo fartaag iyo raggii kale meesha kasoo soo taagay inay ummadda soomaaliyeed ee social mediaha iyo casiladaha haddow daawan doonta in looga sheegay wax ku dow sagaashan mee boqoliyo sagaashan ma yidhahdeen xildhibaan iyo boqoliyo sagaashan xildhibaan in ay iskood u yimaadeen xasanna ay taageerayaan markii aan baaris ku sameeyey anigu shaksiyan oo rag badan oo ibn xasan sartankiisa ku jira iyo kuwo kaleba aan la hadlin waxaan ogaaday lixdan xildhibaan oo ilaa maalintii kow ilaa maanta xasan sheekh maxamuud daacad u ah inay meesha ka soo xaadireen inta kale inay ahaayeen wasiir ku-xigeenno agaasimayaal family xasan reerkooda ah business man contract qaata marka disinformationka waxaa dan looga leeyahay in la niyad jeliyo isbedel doonka sida fiican wax u wada waa psychological war dhinaca kale oo dagaal laynagu samaynayo iyo doolla tusad musuq maasuq ama corruption oo xasan jaal maxamuud uu tusi rabo dadkan soomaaliyeed in darag uu uga dambeeyo hadduu isagu yimaado oo sida dadka u macsuumin boqoliyo sagaatanka lacag iyo waxyaabo kalena uga dambeeyaan saddexda boqol ee xildhibaan maanta iyo inta la jirtaan maanta waxay gacanta inoogu hayaan laba arrimood the possibility of a rebel somali nation dib u curasho dal soomaaliyeed gacanta ayay ugu jirtaa baabac joogto ah oo halkii hore lagasoo laga sii wadaana waa sheekada labaad waxaan u leeyahay dib curasho dib u dhalasho dal soomaaliyeed oo isbax weyn sheeko waxaa jirta qofka bini aadmiga hadduu sallaxa dabada ku bufto inuu dib u soo noqo uu kor u soo kaca mooye hoos uma see dhici karo maanta sallaxa ayaynu dabada ku haynaa haddii aynu helno hoggaan fiican aqoon-yahan faysal rooble ayuu kaasi ahaa shirkadda isgaarsiinta ee golis ee puntland ayaa adduun lacageed oo gaaraysa laba boqol iyo konton kun oo dollar waxa ay ku wareejisay maanta guddiga gurmadka abaaraha ee puntland warbixinta warkaasi waxaa stuudiyo hadal jira boose ka soo jeedinaya waryaheena xasan haykal
lacagtan oo dhammeyd cadadkeeda laba boqol iyo konton kun oo dollar oo lagu talagalay dadka ku tabaaloobay abaarta ka jirta deegaanada puntland ayaa maanta shirkadda isgaarsiinta caalamiga ee golisa waxay ku wareejisay guddiga gurmadka abaaraha ee culimaa udiinka ee puntland waxaana kala wareegay guddoomiyaha guddiga gurmadka abaaraha ee puntland sheekh fu-aad xaaji maxamuuda haddaba munaasabadii lacagtan lagu wareejinaya ayaa waxaa ka hadlay ugu horreyntii maarayaha shirkadda golisa siciida aadan gows oo guddiga ku wareejiyey lacagtaasi shirkadda goolis markii aragtay dhibaatada waddanka ka jirta abaaraha dheeraaday muddoba aanu ku soo jirnay oo guddiga loo sameeyey oo hawshiisa aynu mar hole soo bilownay waxay shirkaddu garatay iyadoo mar walba la socota xaaladda dadka dhibaataysan abaaruhu ay ku habsadeen iyo baahida ka jirta xataa dadkii soo hayaamay oo abaaraha ka soo guuray oo roobka soo degay laftigoor abaaraha baahida badan ee biyo la-aanta haysa shirkaddu waxay ugu deeqday laba boqol iyo konton kun lacagtaas laba boqol iyo konton kun oo dollar lacagtaas shirkadda iyo mas-uuliyaddiida iyo shaqaaluhuba waa ay wada bixiyeen waxayna kalifay dhibaatadaas jirta waxaynu ognahay inagu dad islaam aynu nahay waxaynu u baahan waxaanu ognahay in mar walba waajib naga saaran yahay dadka baahan oo aan la heenay inaanu u gudmadno gurmadkaasi mar hore uu soo bilowday shirkaddu dadkii shirkadihii bilaabay ka mid ahayd waxaa ka horeysay markaas waxba ay shirkaddu ay ka bixisay lacag afartan kun ay ku bixisay ilaa iyo labaatan kun oo kale oo lixdan kun bangiga ah lacagta lixdan kun bay markii horena ku bixisay waxaa ka horeysay wakti yar oo jiilaalku uu daba dheeraa jiilaalkii ka horeeyey shirkaddu halkan waxay kaga ballanqaad kaga dhawaaqday labaatan kun marka baahidu mar walba ay taagan tahay waxay ku soo noqonaysaa dee dadka wax haysta iyo wixii mas-uula oo dareemaya inay mar walba ay ka qayb qaataan waxaanu dadweynaha saasoo kale ugu baaqaynaa inay mar walba arrintaas ilaahayna inay inay mar walba u gurmadaan dadka ilaahayna waxaan mar walba weydiisanaynaa dadkaas inuu ka saaro oo abaarta iyo bila-aanta ka saaro oo ilaahay baa deeqi kale annagu waxayo waa gurmade ilahay waxaanu u weydiinaynaa inuu dadkaas ilaahay abaarta naga saaro oo ilaahay uu roob caamah oo ummadda deeqah ilaahay uu siiyo intaas baan ilaahay u weydiinaynaa dadweynahana waxaan mar walba ku dhiirigelinaynaa inay dadkaa u gurmadaan waxaanu mar labaad arrintaan u bilaabaynaa in dadku mar labaad ay dhaqaaqaan oo ay gurmad kale ay sameeyaan oo ay ku daydaan shirkadda goolis iyo shirkadaha la midka ah oo mar walba u heelan inay abaaraha wax ka qabtaan saas baanu arrintaa u samaynaynaa waxaan rajaynayaa inay ka jawaabaan oo iyaguna gurmadka qaybtooda insha allah ka qaataan bismillahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah munaasabadan sidii loo sheegay waa munaasabad gurmad abaaraha ah oo dadkeena walalaha ah masaakiinta ah oo abaartu saamaysay loo gurmanayo arintaani waa dadkii runtii abaartu ay saamaysay oo ummadday u gurmanaysay ka qayb qaadashadii golis ay ka qayb qaadanaysay weeye arrintan waxay naga tahay annagu ilaahay dartiis iyo inay sadaqa noo ahaato oo ilaahay dartiis ay aan u bixinno cidna kaga dooni mayno ammaan iyo kaga dooni mayno insha allahu tacaala golis waagii horena waa ka qayb qaadan jirtay haddana waa ka qayb qaadanaysaa insha allahu dhibaatooyinka dambena insha allahu waa kasii qayb qaadan doonaa dadkasaan u daba taagna waa daba taagnaan doonaa insha allahu tacaala waxaan rajaynaya ilahay inu dhibta naga qaado wadankeenu abaara isdaba jooga waa helay ilaahay inuu noo fududeeyo insha allahu tacaala ummaddeena ilahay u gargaaro wasalaamu calaykum waraxmat ullah sheekh daahir oo cabdi iyo sidoo kale sheekh axmed daahir xubina ka ah guddiga gurmadka ayaa waxay ku ammaaneen shirkadda golisa doorka ay ka qaadatay gurmadka loo fidinayo dadka abaarta ay saamaysay
sharikada goolis lacagtaa hadda laynoo sheegayo oo labada boqol iyo kontonka ah aada iyo aad bay ugu mahadsan yihiin mana aha ka qayb qaadashadii bulshada ay ka qaadan jireen tii ugu horreysay may ahaa intaasoo goor abaarihii hore ee duufaantii maxaan idhaahday qaxootigii tan hadda maanta joogto abaarta ah mar hore iyo mar dambaba aad bay maaragta uga qayb qaadanayeen waxayna ahaayeen dadka ugu horeeya oo muuqda bay sharikadu ahayd sharikadu marka waa sharikad dadweyne waa sharikad dadka o dhan ka dhaxaysa waa sharikad qof kasta qaybta uu ku leeyahay ka soo gaadhayso ninkaa sheer kula iyo ninkaa sheer kulaynba waa soo gaadhaysaa waddankao dhan bay anfacdaa marka dee sharikadu waxay qabtaa duco guud oo ducadda dadweynaha ah ayay qabtaa
meeshii dacwaddu ay tahay ha loo tago baytulmaalka ciddii waxuun isku baaba'aan oo xilkeeda la rabo baytulmaalka baytulmaalka maanta waxa inoo ah goolis baa inoo ah cid allaale ciddii wax soo gaara wuxuu leeyahay meeshii khayrka qabtay baan u socdaa waxaan maalin dhexdeeda ahayd gabadh indhuu ka dhaceen oo bisteeda baa waxaan idhaha meel wax loogu qaado xagee goodis ha laynoo geeyo marka meeshaan weligeed waa socotay meeshaan allaha barakeeyo ilaahay qola hormartay allah ka dhigo ugu dambayntiina waxaa halkaasi lacagtii ka timid shirkadda golisa kula wareegay guddoomiyaha guddiga abaaraha ee puntland sheekh fu-aad xaaji maxamuuda waxaana ku wareejiyey maareeyaha shirkadda golis siciid aadan gowsa
ilaahay baa mahadle subxaanahu wa tacaala marka ugu horeysa waxaan u mahad celinaynaa shirkadda golis ama andhaho golis group sida dee boorkaba hadda ka muuqata oo aad ka arkaysaan golis iyo salaam banki iyo taaj oo wada socda waxay nagu wareejiyeen sidaad hadda arkayseen annagoo ah guddiga gurmadka abaaraha lacag laba boqol iyo konton kun oo doolar ah sida culimmadu hore u sheegtay ama iyaguba ay hore u sheegeen markii u horreysay ma ahayn hadda abaartan intaan wadnay waad ogeydeen oo afartan kun ayay nagu wareejiyeen oo salaam bankii golis kala bixiyeen wax yar ka hor abaartii wax yar ka horreysay bilo lacag labaatan kun ay nagu wareejiyeen safarkii madaxweynaha laftigiisa si fiican oo mugle ayay uga qayb qaateen maaha markii ugu horreysay oo shirkadda isgaarsiinta golisa ay lacag ay ku wareejiso guddiga gurmadka abaaraha ee puntland
waa hagaag dhegaystayaal goordho waxaad maqli doontaan warar la xiriira afar qof oo abaar ugu geeriyootay deegaanada galmudug hase yeeshee hay-adda ka hortagga maaraynta masiibooyinka ah ama la tacalidda ee puntland ee hadma ayaa qaar ka mid ah deegaanada abaaruhu ay saameeyeen ee puntland waxa ay geysay hay-ado heer caalami ah si ay baaxadda abaarta ay u qiimeeyaan madaxa arrimaha bini-aadamtinimada iyo xiriirka dadweynaha ee hadma cabdicasiis deeriye xuseen ayaa sheegay in hay-adahaasi ay qiimeyn ku samayn doonaan deegaamada gurmadka si ay u gaarsiiyaan
bismillahi raxmaan raxiim marka ugu horreysa waxaan jeclahay inaan mahad celiyo raadiya daljir oo runtii aan odhan karo wuxuu kaalin weyn ka qaataa wacyigelinta bulshada puntland ama bulshada soomaaliyeedba weliba wuxuu door aada muhiima uga qaatay sanadka kan gurmadka dadkii aafooyinka ay abaaruhu waxyeeleeyeen sidii dadkaa loogu gurman lahaa meel kasta oo ay joogaan idaacaddaas afar iyo labaatan saac waxay soo daysaa barnaamijyo aan aada ugu diirsanno oo ku saabsan kulligoodba sidii dadku ay uga qaybgelin lahaayeen gurmadka abaaraha dhanka dowladda iyo dadka shacabka labadaba intaa kadib waxaynuga soconnaa in sanadkan dalkeenna abaari ka jirto ama guud ahaanba ay soomaaliya oo dhan abaari ka jirto haddaan taariikhda abaaraha dib ugu noqdo wax yar cilmi baarisaanu samaynay waxay muujisay kun sagaal boqol iyo lixdan iyo af kun sagaal boqol iyo afartii laga soo bilaabo ilaa iyo kun iyo sagaal boqol iyo sidee afar iyo siddeetankii in abaartu ay tobankii sanaba mar soo noqnoqonaysay weliba waxay aada u badnayd sanad kasta oo tiro dhaban ah oo afara ay u dambayso sida kun sagaal boqol iyo afar kun sagaal boqol afar iyo toban kun sagaal boqol labaatan iyo afar soddon iyo afar konton iyo afar lixdan iyo afar toddobaatan iyo afar tobankii sanaba mar bay soo noqnoqon jirtay markii lasoo gaaray kun iyo sagaal boqol iyo siddeetan iyo afartii ilaa labada kun iyo afartii waxay isu bedeshay shantii sanaba inay mar timaado abaartu sideetan iyo afar laba kun iyo afar markii lasoo gaaray markii lasoo gaaray laba kun iyo afar waxay isu bedeshay labadii sanaba inay mar timaado laba kun iyo afar ilaa laba kun iyo toddobiyo toban inta addu u dhexaysay labadii sanaba waxay timaadaa mar haddii roob yimaadana gaar ahaan xilliyada dayrta waxay noqdaan fatahaad oo waxaan xasuusanaa laba kun iyo afartii laga soo bilaabo ilaa laba kun iyo saddex iyo tobankii inay dhacday sagaal xaaladood oo ku saabsan fatahaad waxaa ka mid ahaa sunaamigii waxaa ka mid ahaa murjaan waxaa ka mid ahaa turuma foor baashi loo oran jiray waxaa ka mid ahaa hayaan mid loo yaqaan waxaa ka mid ahaa jibala waxaa ka mid mega mega kulligood waxay ahaayeen roolo dabaylo wata oo puntland ku sameeyey maxaan ku lahdaa daadad fara badan oo kasoo rogmaday oo dadkii dunyadii intaba qaaday haddaan taa kasoo dego abaarta hadda jirta aan u soo dego dalkeena puntland muddo saddex sana ah roobabku aada bay ugu yaraadeen meelaha qaarkoodna maba helinba marka loo fiiriyo dhinaca liverhool soonka ama waxaan la yidhaha sababa nololeedka puntland waxay leedahay ilaa iyo shan saba nololeed saba nololeed waxay leedahay liverhool soonka marka la kala qaybinayo mathalan waxaa ka mid a hawd waxaa ka mid a deex waxaa ka mid a niib oo loo bixiyey marka la isku daro nugaal valley sol platiyu iyo dharoor valley intaa waxaa la yidhahdaa northern inland pastoral baa loo baxshay waa laga bilaabo garowe lagu geeyo dharoor oo kale niib baa la yidhahdaa iyo east golis ama bariga maxaa la yidhahdaa golis iyo caduun shantaasaba nololeed bay puntland liverhoodkeeda marka xagga cuntada laga hadlayo iyo baa loo habeeyaa waxaa abaarta hadda ka dhacday marka waxay saamaysay dadkii miyi iyo magaalada waayo dadka miyiga iyo dadka magaaladu waa dad isku xiran oo xoolaha ku wada nool kulli ku tiirsan haddii halkaa kasoo tagno waxay dadka hoos uga dhaceen matalan dadka xoola raacatada annaga waxaan u qaybinaa saddex qayb xoola yarowa qayb dhexdhexaad ah iyo qayb la kuunyo waxaan leenahay baselane baselane aanu ku qiyaasno qofka xoola yarowa ah ilaa sagaashan ilaa iyo konton neef buu awal annaga noo haystay hadda wuxuu hoos uga dhacay noloshii wuxuu marayaa qofka xoolo yarowga soddon iyo shan buu haystaa iyo wax ka yar dhexdhexaadkii aan ku qiyaasnay qiyaasta noo joogay boqol iyo konton ilaa iyo labada boqol wuxuu marayaa lixdan neef inuu hadda haysto kii la kuuyayo uga xoolo badnaana wuxuu marayaa lixdan buu taagan yahay halkaa waxaa ka garan kartaa in noloshii ay hoos uga dhaceen dadkii ay ku noolaayeen waxay keentay abaartu marka dadkii inay kala qaybsamaan oo labau qaybsamaan qayb guuri weydayoo carruurtii iyo maatadii iyo xaasaskii iyo tuulooyinka agteeda inta la keenay dadkii xoola u hadheenna dadkii xoogga lahaa waxay kaxeeyeen xoolihiiba meel roob ka daayay meeshaa roob ka daayay bay la aadeen haddaan usoo noqdo hawsheedii shalay shalay waxaanu halkan ka kaxaynay oo horkacanay niman ninkii kaso nin ka socda ninka u sarreeyay hay-addan faw ee cuntada adduunka oo puntland infact howlo fara badan ka qabata kana shaqaysa waayo faw waxaa hoos yimaada iswaalin iyo efsnu iswaalin oo xagga biyaha puntland ka shaqaysa iyo everson iyo ah food security and nutrition qodatan cuntada sugnaanta cuntada iyo nafaqada aada u kormeerta waxaa la socday nimankaas niman weriyaal caalamiya ee waxaa ka mid ahaa a f b waxaa ka mid ahaa b b c waxaa ka mid ahaa reuter waxaa ka mid ahaa financial times waxaanu soo tusnay dhibaatada ama saamaynta ay abaartu ku yeelatay dadkii waxaanu geynay degmada dangor iyo tuulada uskure waxay innahooda ku soo arkeen dadkii abaarta ku soo xerooday oo xoolihii ay ka soo dhammaadeen oo degan magaalada dhinaceeda meelaha waxaanu dulgeynay xeryihii iyo jabadadii dadku ka guureen oo xoolaha meydkooda baktigoodii uu yaallo xoolaha baktigoodii uu yaallo baanu dulgeynay si ay u arkaan arigii iyo geedii iyo dameerihii ilaa dameerihii oo dhintay infact weriyaal cajiibay ahaayeen markiiba waxay rakibteen qalabkoodii camera fly baa la yidhahdo sida diyaarad yaroo la sii deynayo durduusho magaalada dhex marta bay bay kor u dallacdeen waxay u laliyeen hay-adahoodii waxaase aada u cajiib ahaa markii diyaaradii yar tahayd la kiciyey camera flyg ahayd ayaa waxaa soo weeraray tukayaashii magaalada waxay yidhaahdeen wax kale cusuba muxuu yahay oo dalka soo galay nimaanu kaftanay wuxuu yidhi xataa tukayaashiinu dalka inay ilaashadaan bay u firfircoon yihiin nimankaasi runtii waxay soo arkeen indhahooda ku soo arkeen wax ay ka sheekayn karaan yani abaarta dhulkaas ay uga siban tahay waxaana abaarta tani dalkoo dhan bay saamaysay
maxay ballan qaadeen markaan ka nimaano warbaahinta caalamiga hay-adda faw cunnada adduunka u qaabilsan qaramada midoobey maxay ballan qaaday iyadoo halkaasi ay ka sheegeen
faw waxay ay ballan qaadeen oo weliba aada isugu canaanteen dadkii halkan puntland iyo u joogay ku ay ay yidhahdeen maxaad u soo gudbin weydeen haddii inta heerkan arrintu ay gaaraysay waxayna ballan qaadeen waxay qaban karaan oo karaankooda ah inay inay inay la ay qabtaan oo puntland la garab istaagaan madaxa arrimaha bini'aadantinimada iyo xiriirka dadweynaha ee hadna cabdicasiis deeriye xuseen ayuu kaasi ahaa iyadoo abaaro ba'an ay ka jiraan guud ahaanba geyiga soomaalida gaar ahaan deegaanada ugu daran ee abaarta laga soo sheegaya ay ka mid tahay gobolka mudug ayaa waxaa la soo sheegayaa in deegaano ka mida galmudug afar qof ay igu geriyoodeen haraad baad iyo biyoyari tuulooyin hoostaga deegaanka xingood oo dhaca bariga gobolka mudug ayaa la sheegayaa afartaas ruux in ay abaar darteed igu geriyoodeen cali maxamed oo ka mida dadka ku nool deegaanka xindog ee bariga gobolka mudug ayaa ka waramay sida ay masiibadaasi u dhacday horta magaciga cali maxamed baa la yidhaahaa ma gar waa gartay
dadkuna waxay yaqaan cali riblo hadda wadamadaas ganacsadayaasha hore oo soomaaliya ka mid ahaa helitaan dad baana jiraa ma gar waa fahmay horta waxa oo cabashada koobaad ku jirto wadanka oo hade waxa anu meesha kasoo hadlayaana waa waa deegaamada galmudug meel kamida oo balaxaana layidha xigada ku magac dheer magar waa fahmay
dhibaatada inta hadda muslimiinta oo dhan horta dhibaatooyin badan baa haysaa rabbi baa ka saari kara magar waayahay meeshaan hadda waxaanu hadda ku xabanayaa waxaa kamid ah oo hadda u gudbinay mataqaawilkugu ahay xagga abaarta iyo biyo la-aan iyo xoolihii oo waxay cunaan iyo waxay laga cuno xareed iyo dadkii oo u baaba'ahaya biyo matooro oo xareere markay xadeen dadkii u baabeen ma garat waa fahmay marka dadka haddii aad u jilciso xaaladda ay hadda dadka ku nool yihiin deegaankaasi aad kasoo hadlayso ma haystaan xoolaha iyo dadkuba biyo ay cabaan halkeese haddaysan wax biyo ah haysan hadda ay xooluhu u arooraan ay biyo ka helaan biyaha biyo matoor oo hadda deegaanka buu leeyahay dadkiina xoolihii waa usoo aroori waayey maxaan waxaysa heli karin lacagtii haddii ilaahay qadaro wixii horumarii u timaadaa wixii ay matoorka kaga bixi lahayn baysa heli karin ma garan waxaa kaloo jirta hadda hadda maantay maxaa deegaamada deegaan oo hoos yimaada magaalada tan oo hadda wabaaq liiraa laba nin baa intii asbuuxaan ahaa ayagoo soo xaalka u agtaagnaayay beela-aantiisa iyo baahidii laba nin baa hadda ku dhimantay ma garan waa tahay sababaha marka labadaas nin marka laga sutay qadarta alle sababaha ay u dhinteen waxay sababsadeen baa la ohan karaa waxay sababsadeen hadee qof oo xoolihiina awood nafaqa ah cunin labiyihiina laba habeen ku guulay oo meeshii laba beri jooga biyana ka waayey siuu agtaagnabu sidii xoolihii abaartu haysabuu duugay hawaleela xoolihii nafaqa laga cuno malahayn ma garan wa gartay waxaa kaloo jirta hadeer oo meel deegaamada kamida oo hadda waxba ii jirin oo ilaa oo shan iyo toban kilomitr oo dulaqaad la yiraa hadda maanta labaas ay u kortaagnaha qoyalkii iskaga daatay tabaryari oo ku dhintay ma garan wa gartay xooluhu marka wax laga cunana male xaws male xoolihiina waa duuqayaan dadkiina waa duuqayaan ma garan wa gartay waxaa kaloo jira hay-adaha waddan ka shaqeeya sida hay hersiin sida haddii ilaahay macadeeso sida haddii ilaahay qadaro w f b wadanka waxay waxay soo gaarsiin tagaan dalaal hadda burxabadeed baa la sheegi jiray burxabadeed waxaa hadda dhacay hay-adaha dad isbaanaysta oo yidhaahna deegaanka ugeynayna qalabna ka siiya ma garan waayahay ninba hadda hadda ma ujeedaa sida adees oo kale waxay u deeqday shan iyo toban fuusko inaan xoolaha laga shubin niman oo ganacsato ah ganacsato maaha waxaas oo kale waxaa la yidhaahaa burxan iyo dadka nabadgoryadiisa ayagaa wasii daran ma garata abaarta haysa biyihii shan bay keeneen tobanna waa darbaasheen oo waa qarsadeen ma garat waa tahay marka dadka deegaanku maxay eh, hay-adda eh, cabasho ugu gudbin waayeen oo ugu sheegi waayeen in wixii loogu talagalay aan lasoo gaarsin nin guddiga isku sheegaya oo hadda hal sano ka hor jirgud ahaan la dhisay guddigii la shaqay waayey oo arrintii xoogay baa horta sideeda barnaamijkaas galay iyo dad la socda shidaalkii toban fuusto oo buu qalab ka siiyey sida adees oo kale dadka qabashada ay u gudbinayo waxaa iska diidiyey dadka masaakiinta oo baaba'ayan aniga ugu horeeya odayaal badanina way ka hadli doonaan haddii ilaahay yidhaah marka waa tahay marka eh, dadka eh, ku sugan adduweynaha sida dadka jaaliyadaha reer galmudug ee kasoo jeeda deegaanadaasi eh, maamulka galmudug dowladda soomaaliya iyo dad kasta oo arrintaani wax ka qaban kara ee codka mudug radio kaa dhegeysanaya Eh, maxaad ugu dambayntii oo baaqa oo usoo jeedin lahayd haddaan baaqa usii gudbo jaaliyadaha iyo, eh, beesha caalamka iyo haddii ilaahay qadaro dowladda federaalka soomaaliya iyo haddii ilaahay qadaro jaaliyadaha wadan eh, wadanka u dhashay iyo waxaa ugu baaqaya dadkan maanta waa dhibaataysan yahay waxaa kaloo kusii baaqaya ugu baaqaya hay-adaha wadanka ka shaqeeya ninkaasi guddigu wax ka cunaa waabuu guddi ahaa oo guddi ku magacaabanay guddi kale waa la shaqay waaxda haddana waa isxasilay madaxiibuuna ku qarribay oo masaakiintii waxba ma soo gaarsiinaya waana isbaaro weyn oo waxaan ka qosanaynaa dadka beesha uu ka dhashay sidoo kale galmudug ninkaan hay-adaha hadday wax u soo dhiibaan ninkaas masaakiinta la soo gaarsiinayo haddeeda ugu dambaysay dadkii masaakiinta ah oo rebiya lacag la-aantii ku qadaaniin lacag baa layidhi lacag lama haysta anigu haddaan kuu jilciyo dadkii ganacsadayaashii hore soomaaliya ahaa oo burburkii ku khasaaray hadda shaha yadaa kariyaa dadka shaha iska qadaayla markaa kabayaan misana wardawaana la haystaa waxaa isgeedi madoonka xataa loo yimid hallaysiiyo marka dadka maanta dad loo garaabo weeye nina shidaalkii nabanna waxay qaateen shidaalkii bay toban xaba darbaasheen waxaanu ku eebaynaynaa hay-adaha dadkaas hadday la xiriireen guddi deegaanka guddigiisu baabiyey oo burxad burxad dabadbanka masaakiinta tabaaraysan ah
cali maxamed oo ka mid a dadka ku nool deegaanka xangood ee bariga gobolka mudug ayuu kaasi ahaa aadan maxamed ciise gaadaale oo ah guddoomiyaha dhismaha mashruuca waddada ayl iyo dangorayo ayaa waxa uu raadiyow daljir uga warbixiyey halka ay marayso dhismaha mashruucaasi gaadaale ayaa sheegay in mashruucani waddada ayl iyo dangorayo ay tahay mid faa'iido weyn u leh dadka deegaanada puntland waxaana si gaara u tilmaamay in mashruucani uu yahay mid taakula kala duwan ka helay dhinacyo kala duwan rajada mashruucan iyo hirgelintiisa ayuu tilmaamay inay tahay ififaaro fiican oo xilligan maraysa meel wanaagsan wixii koowaad oo aan xoogga saaray waxay ahayd waddo isku xiri doonta magaalada dangorayo iyo magaalada weyn ee taariikhiga ah ee soomaaliya taariikhi ahaan dhulka ugu dheer waxyaabaha taariikhiga oo dalka soomaaliya laga qiimeeya waxyaabihii ugu qiimaha badnaana ay ku yaalaan sida sarta cajaa'ib kale oo sayid maxamed cabdulla xasan oo boqol iyo siyaado dhisan hadda dhul beeraley ah dhul badeed ah dhul maxaanku irahdaa xooleed ah dhulkaas oo khayrkiisi aan laga faa'iideysan xuma wadda xumo awgeed inaan waddadaa wax ka qabanno baanu imid waxaa ilaahay aan uga shukriyeynaa inaan shaqo aan caadi ahayn qabannay ilaa hadda oo ay ka mid tahay magaalada dangorayo ilaa iyo buuralafo meesha la yiraahdo oo ayl afartan kilomitr u jirta oo waddo hore oo ayl awal laga soo qaaday ay soo gaartay siddeetanka kilomitr oo ahaa dhulka jidka ugu xun in aan jidkaas ka qabanay laba howlood oo waaweyn mid waxay yidhahdaan clearance oo ah jidkii in la banneeyo dhirta laga jaro dhagaxa laga qaado dhulka godka la buuxiyo wixii taagan laga qaado iyo mid ah survey and soil analysis oo ah in dhulka wadada toosnideeda waxyaabaha xog- ay u baahan tahay dhismaheeda ee ciideeda qeexideeda yani ka waxay qaadi karta hadhowto in la eego laba barnaamij aada u ballaaran baan siddeetan kilomitr ku dhammaynay waqti aada iyo aada u yar oo ay aada ula yaabeen injineeradii markii hore qadaray inay ku bixi doonto waqti aada u dheer oo sanad iyo ka badan ah lacag eh, milyan ka badanna ay ku bixi doonto wixii oo dhan wax aada iyo aada uga yar baa ilaahay noogu sahlay oon qabanay Een, qaybahii kale oo kasii xooga badnaana waa dhiman yihiin oo ay ka mid tahay een, carro jaya in la mariyo oo ay kaloo ka mid tahay laami in aakhirka la mariyo Een, waddadaas oo waddooyinka soomaaliya hadda kaga duwan oo number kow ay noqon doonto ee ballaarkeeda ballaarka waddooyinkeenna waa weyn oo isku xira dalka waa lix mitir iyo waxyaaba yar oo shoulders ay yidhaahdaan oo nus nus labada dhinaca waddadaani waxaan hadda banaynay lix iyo toban mitir wax ku dhow saddex laabka waddooyinkeena ugu waaweyn dalka bay noqon doontaa Een, laamiga intii la rabo baa la saarsan karaa laakiin in jidkaasi u bannaan yahay een, eh, faa'iidooyinka jidkii dhisidiisii iyo diverty road wax la yidhaahdo ama maxaan ku idhaahdaa een, maxay ahayd bypass ee waxyaabaha jidka markii waddada laamiga la dhisaayo waxay baabuurta u baahan yihiin jid kaloo ay maraan marka in jidkii labadii u qaybsami karo intii laba kharash u bixi lahaa iyadana waan ka- way way faa'iidada ay leedahay bay ka mid tahay haddii waddadaa la dhisana hadhowda waxay horseedi doontaa ee, dekedda dee weyn in laga furo ayl haddii la rabo in laga qodo xoolaha laga soo dhoofinayo ee, waxaasoo dhan caafimaadka inay u sahli doonto marka waddadaa intaasaanu hadda soo far ka qabanay qaybihii kalena waxaanu ugu jiraa cambaign iyo xoolo ururin Ee, saad ogtihiin waxaa dalka ka dhacay abaar aada iyo aada iyo aada u culus oo taariikhda hadda la xusuusan yahay oo soomaaliya tan oo kale aysan soo marin Een, sidaa darteed dadkii ka qayb qaadashadii ay wixii kaga qayb qaadan lahaayeen haddee waxay xoolahoodii dhaafeen iyo waxa waxa ay haystaan iyada laftoodu la daala dhacinayo weeye marka intii xaalku u hagaagayo iyadana waa sugaynaa Een, waddanka oo maaragtay eh, howlo badan ay haystaan awgeed marka dhinacii contributionka dadka iyagoo diyaar aada ula ah oo si aan caadi ahayn noogu soo dhoweeyey oo dariiqyada meeshan marba laygu qabsado aan aada ula yaabay yacni dadkeenu inay dad wanaagsan yihiin oo maaragtay fadhiga la iiga kacayo la ii ducaynayo oo laleeyahay maaragtay waxaa qabatay wax caadiya ma aha dee waxay tusaysaa hadday lacaga hayn lahaayeen inay bixin lahaayeen Een, marka een, marka markii hon- wadcigu inoo hagaago xaaladda xaalad ka fiican inay soo gaarto waxaan rajaynayaa dalka gudihiisana in lagaga qayb qaato hadda dhaqaalaha intaa la eg waxaa ku bixiyey organization aan anagu waa hore ka asaasnay dalka canada oo la yidhaahdo somali relief network of north america ururka samafalka soomaaliyeed ee waqooyiga america ayaana ilaa hadda hawshaa ku qabanay taasi waa dhinaca wadada dhinaca kale maanta aynu hadda joogno oo ah lixda february sanadka laba kun iyo toddobiyo tobanka sida aan idinsoo tusayba waxaanu haynaa oon maanta halkan magaalada garowe ku qalaynaa labaatan neef oo xoolo ah iyo bariis iyo ma arkaysaa een, wixii la socday oo ah in aan eh, qe- u een, runtii maantay eh, cunto siino ilaa dad afar boqol oo qof gaaraya inaan maanta cunto siino oo isugu jira een, haween een, caruur eh, dad waayeel ah een, iyo dadka een, mucawiqiinta ama handicapska gaar ahaan xerada dadka indhaha la een, iyo keyrkoodba inaan u qaybino maanta qadadaas Eh, qadadaas waxay eh, qayb ka tahay in dadkeenni iyo dalkeenni aynu xasuusanno oo waxay yidhaahdaan mahmaha cajiiba baa jirto fiqi oo la yidhaahdo maa laa yu'taa kulluhu laa yutraku julluh haddaan wixii la wada heli karin lagama wada tago macnaha haddii qof waliba wuxuun ku taarsado dadkiisii iyo dalkiisii dee waxbay tari waxa ugu liita inaad tidhaahdo haddaanan baahidii oo dhan tiri karin dee waxba ka qaban maayo caqli fiican ma aha marka dee qof waliba hadduu intaa in la-eg ka qabto waxaan rajaynayaa wax badan inay dalka ka qaban doonto dalkoo dhan baahidiisa la kafayn doono marka barnaamijkaan wadno waa kaa waxaan marka een, aan leeyahay oo halkan uga baaqayaa ee, idaacadda daljir ee ka- rabaa inaan dadka ka gaarsiiyo ee, laba arrimood midi waxay tahay dadkeena iyo dalkeena markay dhiban yihiin qof walbow ama dalka joog ama dibad joog ama baabishtari ahow ama xoolo badan lahow ama wax yar lahow dadka iyo dalka in wax lala qabto oo qof walbow intaa ka qayb qaadan karto inaad kaga qayb qaadato taas ummadda guud ahaanid baan u diraya qaybta labaad oo aan rabo inaan u dirana waxa weeye waddada hadda aanu wadno waa waddo u baahan qof waliba inuu wax ku darsado intay doontaba dhaqaalihiisu ha noqdo haddaa neef xoolaa ku daraysid haddaad gaari iyo kaga qayb qaadanaysid waxyaaba aan u baahannahay baalooyinka iyo rulooyinka iyo maxaan ku idhaahdaa baldosariska iyo waa ama ama ama iska rogada ama waa wax fiican haddaad volunteer jidka ka qayb qaadanaysan oo la dhisaysid waa fiican gaadaale oo u warramaya wariyaheena cabdixakiin xuseen xasan ayuu kaasi ahaa guddiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha ee maamul goboleedka soomaaliyeed ee galmudug ayaa waxa ay sheegeen in sagaal iyo tobanka bishana ay dhici doonto doorashada madaxweynaha ee galmudug guddoomiyaha guddiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha ee galmudug maxamed siciid xasan ayaa sheegay in galmudug ay diyaar xilligan u tahay sidii doorashadaasi ay si nabadgelya ugu qabsoomi lahayd deegaanada galmudug islamarkaana musharaxiin badan xilligan ay u hanqaltaagayaan xilkaasi sidoo kale waxa uu sheegay inay jiraan musharaxiin issoo diiwaangeliyey kuwaasi oo doonaya xilkaasi inay u tartamaan
kadib markii aan aragnay markaan dib u eegis ku samaynay arrimaha doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug markaan aragnay mas-uuliyadda ballaaran ee saaran guddiga doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug iyo hawsha ballaaran ee hortaalla marka aan tixgelinay rabitaanka bulshaweynta reer galmudug iyo kala soo jeedinta siyaasiyiinta reer galmudug iyo beesha caalamkaba markaan qiimaynay dhacdadii argagixisada ahayd ee ka dhacday shalay hawada u dhaxaysa muqdisho iyo cadaado oo afduubka lagu sameeyey diyaarad siday guddoomiye ku-xigeenkii koowaad ee baarlamaanka galmudug mudane xareed cali xareed iyo xubnihii baarlamaanka ee la socday taariikhdu markay ahayd shantii bishii labaad laba kun iyo toban iyo toddoba sidoo kale dhacdadii sharci ku-tumashada ahayd ee lagu xadgudbay xasaanadda iyo xuquuqda xildhibaanada reer galmudug ee maanta ka dhacday garoonka muqdisho taariikhda oo ahayd taariikhduna ahayd lixdii bishii labaad laba kun toban iyo toddoba taas oo lagu xanibay safar ay doonayeen inay ku soo gaaraan xarunta kumeel gaarka ee dowlad goboleedka galmudug iyaga oo u socday gudashada waajibaadkoodii ay ummaddu u idmatay ayaa halkaa lagu hor istaagay loo diiday in ay ka soo baxaan marka taasi waxaan u aragnaa inay tahay ku tumasho xuquuqdii insaankai asaasiga ahayd iyo xasaanadii ay baarlamaanku uu lahaa iyo shuruucdii dalka u tiilay oo idil oo lagu tuntay markii aan arrimahaasoo dhan aragnay waxaan isla qaadanay haddaan nahay guddiga doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug in aan muddo kordhinku ku samayno wakhtigii aan horay u shaacinay waxayna arrintaasi u dhacaysaa sida tan kow waxaan kordhin ku samaynay wakhtiga qabashada araajida waxaan hore u sheegnay iyadoo aanu mar hore soo kordhinay shantii bishana ay ku ekayd waxaan hadda isla go'aansanay in ay ku eg tahay afar iyo tobanka bisha labaad laba kun toban iyo toddobo sidoo kale waxaan iyadana go'aan ka qaadanay qabashada wakhtiga doorashada madaxweynaha taas oo ah sagaal iyo tobanka bisha labaad laba kun toban iyo toddoba sidaa darteed waxaan u sheegaynaa aan ku wargelinaynaa dhammaan inta danaynaysa ee arrimaha doorashada dowlad goboleedka galmudug musharaxiinta danta ka leh guddoomiyaha guddiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha ee galmudug maxamed siciid xasan ayuu kaasi ahaa iyadoo lagu waday siddeedda bishan inay magaalada muqdisho ay ka dhacdo doorashada madaxweynaha ee soomaaliya ayaa bandow waxaa lagu soo riday lagu soo rogay ilaa inta doorashadu ay ka dhacayso guud ahaanba magaalada muqdisho oo waxaa la joojiyey dhaqdhaqaaqii gaadiidka iyo sidoo kale isu socodkii bulshada guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa amarkaasi saxaafadda horteeda ka akhriyey dadweynaha ku nool magaalada muqdisho ayaa arrintaasi siyaabo kala duwan oo cabiray dareenkooda ku aadan sida ay u saamaysay arrin la yaab leh waaye meeshaan doorasho waa ka dhici jirta iyadoo wada maxaa wadanka dagaalay iyo waxay la arki jira ayaa doorasho ka dhacday jidna lama xirin dadkii masaakiinta ahaa lacag lama haysto nin kasta qaraaboo aadi jiray halkee laga shaqaysanayaa kii bajaaji waday oo ilmihiisu shaqaysanaya saddex biliyaa la yidhi halla xiree ilmihii maxaa la siinayaa ayaa kii waxaa waday bas waday muxuu siinayaa ilmihiisa saddex biri meeshaa la xidhaa layidhi jidadkee macquulna maahan hadday ilaahay ka baqaayaan si toos ah meelahay ay wax ku qabanayaan ha xirtaan laakiin shacbiga waa in jidka loo furaa
waxaa loo sheegay in xilaanshaha wadooyinkaas u imaaday doorashada dalka ka dhacay si amniga in la sugo maxaa jira markaa amniga in shacbiga la cunuqabateemia oo la yidhaaha gurigiinaa ka soo bixina ha soconina ma dhici karto mana ku raacsanin wadooyinka xidhistiisa ayaan ka hadlayaa wadooyinka in la xidho amniga haddii loo xidhaayo nabadgelyada ummadda waa sax waa ku saxan yihiin laakiin labadaa beri ummad dad badan baa horta dhib qaba oo dadkii xamaalatada ahaa ama aan sheebkooda wax ugu jirin laakiin haase haatee wax walba nabadgelyada ka wanaagsan anugu wadooyinkaa la xidhan waan ku raacsanahay sababto tahay goor walba qarax uu isna saameeya anugu laami baan deganah qofkii waaye dad baa ku nool magaaladan oo gaari dameero qaar baa wada gaagacan dad baa wada dad maamuutiin wada dadaa darabo kaacad oo magaalada ah so markaas ayna lasu qodsamo waa inay isleexo waxaa wax walba waxaa ka weyn nabadgelyada ayaa ka muhiimsan labadaa berina loo dhiman maayo waxna la noqon maayo ka badan baa hadday xidhnaataba aynu la samri lahaa hadday danta timaado marka labadaa beri hadday wax ku qabanayaan waa sax laakiin waxa aan ka baqanayaa baabuur shicbi iyadoo la xidhay haddana baabuur ciidan oo shalay inaga qabsadeen shabaab inay qaraxiya dhib keenaan na waan ka cabsi qabnaa dan dadweynahana ummad dhan ya horta dowladdii hadda xasan sheekh wax laga macaasho ma leh nin baa gabriya wuxuu yidhi maringooye mooye macaashkana laga waa maamulka xasan sheekh ma fahamta inuu jib joogo wax kale laga waa teeda kale war ummadan masaakiinta ah ee jiilaalka abaarta baayeysan ee dhibaataysan ya hadduu isaga lacagayso maxbay haystaan iyagu ya habartii roob haya inuu dadku dhan wada hayuu moodaya war ummadani naf baa haysa wax ma haystaan ma wogaayn karaan ya hadda waddooyinka qaar hala xir qaarna hala furo qaladkaa qof hadduu xanuunsado meel lama geyn karo musuma gurmo ma maxaa siyaasadii hala kala saaraya mujtamaca
amniga baa lagu sugayaa yidhi maxaa ku didantaa war amniga waxa weye sugitaankiisu waxa weye siyaabo badan oo loo sugaa jira mafaham ya waddada xaggaa ka soo baxday kadib lagas kontarool ha ka soo gasho dhinacan boondheer ya mar hore kusoo dhowaanaada kulmiye janxita sida u aragta wadooyinka lagu sheegay in la xirayo بسم الله الرحمن الرحيم horta waa ku dhawaad raadiyo kulmiyo wana raajow jira oo mataqaanaa firfircoontiisu ay firfircoonaan dhaaftay waana raacsannahay waana ku kalsoonahay shaqada uu hayo idinkay dhalinyartiina u shaqaynaysa maasha allah kale kale wad xiritaanka oo mataqaanaa wadooyinka aniga sidaan u arko haddaan sheego waxa way xiritaanka ma ahan mid ebada ah waa maalin laba maalmood saddex maalmood inta hawshu socoto waxaa lagu jiraa qarannimo dhismihii qarannimada dowlad baa dowlad bedelaysa baarlama baa baarlama bedelay sistem baa sistem bedelaya wadankuna dhibaatooyin iyo dagaalo iyo taxadiri buu ku jiraa sidaa awgeed dhulka waa la xidhay in aniga ma qabo dhulka la xidhay waxa weeye waa jidka mako mukarama iyo agagaarka mataqaanaa leego madaxtooyada intaa khadka ah ee biisiga ahee dowladdu dadweynaha ku nool gobolka karkaarna waxa ay siyaabo kala duwan uga hadleen aragtidooda la xiriirta khudbadihii musharaxiintu ay jeediyeen kuwaasi oo ka koobnaa saddex iyo labaatan musharax maxamuud nadiif shire ayaa warbixintan ka soo jeedinayay stuudiya hadeer jir ee magaalada qardho soomaaliya mar dhow waxay gelaysaa marxalad cusub maalmo kadib waxay yeelan doontaa madaxweyne hogaamin doona dalkan afarta sano ee soo socota haddii aan la hawooda laydmo shacabka soomaalidu waxay isweydiinayaan waa kuwa musharaxa ku habboon wakhtigan inuu hogaamiyo shacabka soomaaliyeed iyadoo kitaabku yahay mid qoran xag rabbina mar hore laga suntay saddex iyo labaatan musharax ayaa u taagan xilka madaxweynaha soomaaliya dhowaan waxay baarlamaanka ka horjeediyeen qorshayaasha iyo waxyaabaha ay qaban doonaan haddii ay ku guulaystaan meelaha sida aadka a looga hadalhayo dareenka la xidhiidha doorashooyinka soomaaliya waxaa ka mid a magaalada qaruur ee xarunta gobolka karkaar ayaa weydiiyey bulshada sida ay u arkaan khudbadiha ay musharaxiintu soo jeediyeen iyo fariinta ay u dirayaan baarlamaanka soomaaliya oo matalaya shacabka welina haysta fursad aysan heli doonin maalmo kooban gudahood kelmad yar baan idiin soo jeedinaya haddaatiin baarlamaanka iyo ummadda wax dooranaysa ee baarlamaanka ninkii hooyadii ka guuray aayadii uma nagaado ka naxsaday ku naar mudayoo nafsiga waalidkuuma naxariistee ninkii hooyadii intuu nacay niyeeyey inuu naq uga guuroo nuuxnuuxsi hayaana hoo nugul naftiisii uga dhigay naruurada ee haddana ku nagaaday naarta kale ee nabaadiina mooday nacabkiisa nimciyo ka sugaya noolasta inaan naabka ha noqona nacalaba mar haddaan tihiin baarlamaanka soomaaliyeed kelmaddaa ninna waa loo saafaa ninna waa loo saraa waxaan u malaya inaad garan doontaan hormar midda hore oo aan idinkula talinayo waxa weeye maantay masiirkii soomaaliya labada gale buu saaran yahay oo baarlamaanka waa laydinsoo doortay walaalayaalow oo adeerayaalow waxa maantay nin jeclaysi iyo midaan maantay waxba inoo qabanayn baa lagu kala tegayaa haddaad maantay aynaan nin ilaahna yaqaan islaamna yaqaan idinkana idin yaqaan haddiinaan qaban idinka idinka hor imaanaysaa waana laydin weydiinayaa akhriya adduun badan waa laydinkula xisaabtamaya idinka taasaan idin leeyahay
dadka waxay u baahan yihiin ninka dalka iyo dadka iyo diinta ee horumarinaya wax u qabanaya dadka ee shacabkana wax u qabanaya waxaan soo dhoweynaynaa musharaxiinta kuwa ogolla in kitaabka ilaahay laisku xukumo oo raalli ay ka yihiin kuwaasaan rabnaa haddaan shacabka soomaaliyeed nahay waxaan rabnaa in kitaabka ilaahayna lagu xukumo ma rabno mataqaanaa xeer jajab ma rabno mataqaanaa qoraal mad soo qoren kitaabka ilaahay inuu lagu xukumo inuu lagu dhaqaan rabnaa rabitaankayga haddii la weydiiyo qof muwaadin ah oo soomaaliya oo soomaalida meel kasta ku kala dhibaataysan daafaha adduunka u naqada kuwa badaha laqaayaanin kuwa meelahaas sharcila-aanta ku hayso kuwa xuquuqdoodii waayey oo waxdooda dowladooda weeday waxaan xasuustaa meel yar aan joogay oo qurba ah oo afrika dhexdeeda ah soomaalida wax damaanada lama weydiiyo markii la qalaayo ama cusbitaallada waxaa la waraa soomaali cilmi male iska qal hadduu hadduu dhintana dhibay haddii uu noolaada noolaa laakiin dadka kale oo ajnabiga ah waxaa la moodaa waa laga baqayo waxaa la dhahaa aa damaanad la kaale saxiix la kaale wax la kaale laakiin soomaalida ay bilo damaanad baa lagu qalaa ama wax loogu qabta wax la dhahaa waxaana siisa ciddo ku qabsamaysa dhakhtarku xataa dib uga boqon loo qabsado ama magdhow la weydiiyo marka waxaan ilaahay ka rajaynaynaa soomaali ciddii xanka ka ee lahayd iyo dowladnimadeedii ku soo celisa ilaah baana garanaya ducaan u raacinaynaa ilaah baan ka bar sideedda februari qorshuhu waxa uu yahay in la doorto madaxweynaha soomaaliya sida ku cad jadwalka ay soo saareen guddiga doorashooyinka soomaaliya maantana waxaa la qabtay dood furan oo su-aale lagu weydiinayay musharaxiinta ku hardamaysa hanashada xilka madaxweynaha soomaaliya maxamuud nadiib shire wararka
warbixintaasi maxamuud nadiif shirey ayaa u dambeysay guud ahaan barnaamijkii fiidnimo ee caawa iyo daljiro idinka imaanaya magaalada muqdisho waa soo saaridii iyo tibintii maxamed cabdulaahi cali kuushan dhammaantiin idin dheh ammaano allah
Anta ku